أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo khasaare culus ayaa ciidanka xabashida etoobiya lagu gaarsiiyey dagaallo mar kale ka dhacay gobolka xamaarada weeraro lagu beegsaday maleeshaadka murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada gado dibadbaxyo ka dhana xasuuqa dowladda turkiga ay ka geysanayso soomaaliya ayaa ka dhacay degmooyin ka tirsan jubbada hoose ugu yaraan afar qof ayaa lagu dilay halka tiro kalena lagu dhaawacay kadib weeraro cirka ah oo yuhuuddu ay ku qaadeen dalka lubnaan maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa goob waxbarasho ka hirgeliyey deegaanka mukayle ee wilaayadaasi maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dhagax dhigay dhismaha buundo muhiim u ah isku socodka degmooyinka jamaame iyo kamsuuma kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi tartan cilmiyeedkii uu soo agaasimay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga bay ee loo qabtay dadka waaweyn ee wax ka barta madarasada alfurqaan ayaa si toos ah loo soo gebagabeeyey kadib maalmo tartan uu ka socday degmada buulafulay
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran khasaare culus ayaa ciidanka xabashida etoobiya lagu gaarsiiyey dagaallo mar kale ka dhacay gobolka xamaarada sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen camaar cabdulqaadir dagaallo khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidanka xabashida itoobiya ayaa la soo wariyey in maalmihii lasoo dhaafay uu ka socday gobolka amxaarada gaar ahaan deegaana dhaca waqooyiga wollo maleeshiyaadka amxaarada ee faano iyo ciidanka federaalka itoobiya ayay wararku tibaaxayaan in axaddii shalay ay isku fara saareen deegaanka lasta ee waqooyiga wollo faano ayaa sheegatay in dhegta dhiigga ay u dartay ugu yaraan labaatan iyo lix askari oo ka tirsanaa ciidanka federaalka islamarkaana ay soo furatay saanad militari oo ay ka mid yihiin shan iyo toban qori oo ak fortseban ah waxaa kale oo faano intaa ku dartay in khasaaraha kadib ciidamada itoobiya ay ku qasabtay inay isaga cararaan deegaanka laasta ee degmada bukna sidoo kale wararku waxa ay sheegayaan dagaal culus oo fiidnimadii jimcaha maleeshiyaadka faano iyo ciidanka dowladda ku dhex maray deegaanka sanka ee isla waqooyiga woollo dagaalkan oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayay sidoo kale faano sheegatay in ay ku dishay ugu yaraan soddon askari oo ka tirsanaa nidaamka gaal abiy axmed hub badanna ay ku qabsadeen sida uu qoray wargeyska itoobiyaanka ah ee borkena ilo ku sugan deegaanka ayaa sheegay in fiidnimadii jimcaha ay maqlayeen rasaas culus oo ay isweydaarsanayeen labada dhinac dhinaca dowladda xabashida itoobiya ilaa hadda kama aysan hadal iska hor imaadyadan iyo sidoo kale sheegashada maleeshiyaadka amxaarada ee faano gelinkii hore ee isla jimcihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii tobanaan askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda lagu dilay dagaallo ka dhacay degmada daahina ee isla waqooyiga woollo dagaaladan ku sii fidaya gobolka amxaarada ayaa imaanaya xilli cabsi xooggan laga qabo dagaallo mar kale dib uga qarxa gobolka tigre halkaasi oo diyaargarow dagaal oo aad u xooggani uu ka socdo islamarkaana ay isku hor fadhiyaan ciidanka dowladda iyo maleeshiyaadka t b l mahadsanid camar weeraro lagu beegsaday maleeshaadka murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada gado ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay weerar ku qaadeen xero maleeshaadka murtadiinta ay ku leeyihiin degmada luuq sidoo kale waxay mujaahidiintu weerar ku qaadeen xerada maleeshaadka murtadiinta ee degmada celwaq dibadbaxyo ka dhana xasuuqa dowladda turkiga ay ka geysanayso soomaaliya ayaa ka dhacay degmooyin ka tirsan jubbada hoose waa kan mar kale walaalkeen camaar cabdulqaadir maalintii labaad oo xiriir ah degmooyin iyo deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxaa ka dhacay isku soo baxyo ballaaran oo lagu diidan yahay duqaymaha aan kala sooca lahayn ee diyaaradaha dowladda turkigu ka geysanayaan soomaaliya dad isugu soo baxay magaalooyin ay ka mid yihiin kismaayo afmadow iyo dhoobley oo dhammaantood ka tirsan gobolka jubbada hoose ayaa si kulul u cambaareeyey xasuuqa ay diyaaradaha turkiga ka geysteen gobollo ay ka mid yihiin baay shabeellooyinka nugaal iyo gado isku soo baxayaasha ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah erdogan madaxweynaha turkiga iyo xasan guurguurta oo ay ku eedeeyeen in ay ku heshiiyeen boobka dhaqaalaha dalka iyo xasuuqa shacabka soomaaliyeed
dariinkii wuxuushnimada ahaa ee ay gaysatay dowladda turkiga iyo ninka xilkiisu dhammaaday ee ku jaarfalaya xoolaha dadweynaha iyo guryaha maatada waxaan rabnaa inaannu caddheer ku nidhaano xasanow madaxweyne ma diida maatadaha xasuuqin waxaan rabnaa inaan caddheer ku dhaano xasanow madaxweyne ma diida qaawan uu xasan sheekh nagu soo qaaday uu turki noo soo adeegsaday xasan sheekh weji cus- weji cusub buu furay daroon buu u bedelay bahashii hadda cabdibilaa dhashiika waa laga tegay annagana daroon baan keensanaynaa dowladaan salka la gelaynaa xasan sheekh soomaaliya wuu kala diray haddana maxay ahayd wuxuu bilaabay inuu turki shidaalkii iyo khayraadka la baxa uu dhaho turkina wejigeedii cusbaa wayna tustay turki ilaahay waxaa lagu maadiyey maanta inay soomaali ay fahantay waxay tahay marka annagu waan ka raynaynaa xasan sheekh iyo xuluufadiisa turkina inuu la saftay xasan sheekh dadka lagu dhameeyey ilaa raaskiiboone ilaa iyo gado dadkii lagu dhameeyey shuxuurtayna u kicinayna waan ka xunnahay haddaan nahayn jubbaland xasan xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay dowlad ma tihid dowlad ma tihid dadka ha dhammaynin maanta waxay cambaaraynayaan falki xumaay ee ka xasan wuxuu sameeyey wax lala yaabo waaye waa wax falxume eh waa wax uub ku eh dalka soomaaliya odayaal dhaqameedyo iyo dumar fagaarayaasha ku sugnaa ayaa ku baaqay in soomaalidu u kacaan beegsiga masaaliixda turkiga ee caalamka si loogu qasbo inuu joojiyo duqaymaha ay diyaaradihiisu ka geysanayaan dalka turkigu waa gumaysi cusub oo soomaaliya qabsaday dadkii soomaaliyeedna laynaya waxaad ogtihiin inuu asbuuc ka hor puntland ku dilay shan iyo toban qof koonfur galbeedna soddon qof ku dilay wuxuu noqday masiibo ummadda soomaaliyeed loo soo diray laakiin soomaaliya iyo turki isma yaqaannaana waynu isbaraynaa soo maahan turki waa isbaraynaa soo maahan turki isma naqaan turki isma naqaan laakiin saakaynu isbaranaynaa wixii saa ka dambeeya turki waa inoo dayacad soo maahan waa inoo dayacad soo maahan ilaahu waad maqlaysaa sabtidii lasoo dhaafay ayay ahayd markii dibadbaxyo kuwan la mid ah ay ka dhaceen degmooyin ka tirsan gobolka gado ugu yaraan afar qof ayaa lagu dilay tiro kalena waa lagu dhaawacay kadib weerar cirka ah oo ay yuhuuddu ku qaaday dalka lubnaan walaalkeen nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkan inoo si aanbaqaadaya ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii duqaymo dhanka cirka ah yuhuuddu ay ka geysatay deegaano dhowr ah oo ku yaala koonfurta lubnaan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi weeraradan ayaa bilowday aruurtii hore waxaana lagu beegsaday deegaanada nabaytaha arab saalim nabaytah al fawqah iyo kafar reman laba haween ah ayaa ku dhintay magaalada arab saalim halka lix qof oo kale ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen warbaahinta rasmiga ee lubnaan dhanka kale laba qof ayaa sidoo kale lagu dilay duqeyn ka dhacday nabeta al fawqa wasaaradda caafimaadka lubnaan ayaa sheegtay in tirada dhimashada iyo dhaawacyadu ay weli tahay mid hordhaca iyadoo kooxaha gurmadka ay qiimeynayaan khasaaraha ka dhashay weeraradani yuhuudda ayaa sheegtay in duqeymahani jawaab ay u ahaayeen laba diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo ay sheegtay in ururka xisbullah isugu yeeray ay ku weerareen ciidamadeeda ku sugan oo koonfurta lubnaan maliishaadka xisbullah isugu yeeray ayaan weli si faahfaahsan uga hadlin eedeymaha yuhuudda duqeymahan ayaa sidoo kale geystay burbur hantiyadeed iyadoo dhismayaal reyd ah iyo goobo adeegyo ah ay waxyeelo gaartay rabshadahan ayaa imaanaya xilli weli ay jiraan dadaallo lagu xasilinayo xaaladda yuhuudda iyo lubnaan inkasta oo heshiisyo iyo wadahadallo lagu doonayo in colaadda lagu yareeyo ay jiraan duqeymaha iyo iska horimaadyada ayaa weli sii socda xiisadan cusub ayaa sare u qaaday walaaca laga qabo in dagaalka ka socda koonfurta lubnaan uu mar kale sii ballaarto mahadsanid abuusheyba maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa goob waxbarashaha ka hirgeliyey deegaanka mukayle ee wilaayadaasi walaalkeena saadiq muumin ayaa warbixinta warkan inoo eegaya munaasabad ballaaran oo lagu daahfurayey faraaca labaad ee rawdada alixsaan ee hoos tagta maktabka dacwadda ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan rawdadan oo wax lagu bara caruurta ayaa waxaa si diiran u soo dhoweeyey dadka deegaanka iyadoona munaasabadani ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin culummo waxgarad iyo waalidiinta ardayda waxaana goobta munaasabada kelimo dardaaran ah ka jeediyey mid ka mid ah culimmada diinta islaamka isagoona ku dheeraaday fadliga uu leeyahay cilmiga barashada cilmiga fadliga uu leeyahay talabaadina waxa weeye waalidiinta dhashay owlaadda tarbiyatul owlaad owlaadda in la tarbiyeeyo islaamku wuxuu ihtimaam iyo muhiimad siiyey cilmiga in la dalbo ulajeedada loo dalbayana ay tahay takaaliifta sharciga ah takaaliifta ayada in la aqoonsado oo la barto li'anna niman kitaabka alla subxaana wa tacaala baran waxa weeye ma fahmi karo waxyaabihii loogu talagalay oo loo abuuray ardayga markii cilmiga kitaabka alle awalan waxa la barayana waa qur'aanka kariimka weeyaan iyo waxa ku tacalluqo oo qiraa'aadka tacliimtii farto ardayga suu wax u qori lahaa waa inuu barto li'anna arday aan wax qori karin waxma baran karayo inuu ardayga wax qoro ayaa la doonayaa marka waalidiinta ayagana waxaa laga doonayaa ilmahooda inay wax baraan dhanka kale waxaa gebagabada munaasabada ka hadlay qaar ka mid a waxgaradka iyo waalidiinta ardayda iyagoona soo dhoweeyey dhanka kalena ka warbixiyey baahida ay u qabeen rawdadan laga hergeliyey deegaanka mukayle ardada oo dhashaan ka mid ahay waan soo dhowaynaynaa waxaan leeyahay waalidiinta kale oo meel walba joogta inay kusoo daydaana oo ardadooda keenaan aan jecelinahay insha allahu tacaala aad iyo aadaan u faraxsannahay insha allahu aadaan usoo dhowaynaynaa waalidiinta kalena waxaan leenahay kusoo daydaa ilmihiinna keena ilmaha wax barta insha allahu tacaala annagana waa garab taagannahay waxaan leenahay insha allah waxa maanta ee ardayda hadda la baraayo ugu horraysa waxawaaye waa qiraa'ada iyo kitaabada ardayga hadduu wax aqriya waxna uu qori kara ardaygaas wuxuu noqon karaa ruux wax bara kara ayuu noqon karaa qofan marka waxna aqri karin waxna aan qori karin waxawaaye waxba ma baranaaya muhiimadda taas waaye insha allah waxaan arki doonnaa maanta furitaankiia taagannahay maalmo kadibna ilaahay hadduu ogolaado nafta ilaahay nooga yaallo alla noo qadara ayagoo qalin jibiyey muddo waxawaaye lix bilood kadib ah ayagoo qalin jibiyey ardayda ee qiraa'adii iyo kitaabadii ka qalin jibiyey ayaan arki doonnaa hadduu ilaahay ogolaado subxaana wa tacaala mu'minka khayrka maba dhergaba mar walba waa u baahan yahay in ilaa uu jannada ka galo maadaama la sheegay culummadii ninka markuu akhrinaya macallinka fadliga uu leeyahay khayrakum man taclama alqur'aan wa callamuh dadka waxaa ugu khayr badan ninka dadka qur-aanka barta diinta barta dadkana baraya waa noola sheegay dhaqan ay u baahan tahay inta ardadeena waxaan leenahay inta ardayn waxaan leenaha rasulku wuxuu yidhi sal allahu aley wasalam rawdada alixsaan ee laga hergeliyey deegaanka mukayle ayaa ka mid ah goobaha waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwadda kuwaasi oo ka furan degmooyinka iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan mahadsanid saadaq maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dhagax dhigay dhismaha buundo muhiim u ah isku socodka degmooyinka jamaame iyo kamsuuma kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku sii ambaqaadaya walaalkeen cabdulwahaab maxamed bukhaari
dhismaha buundadan cusub ayay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ka dhagax dhigtay farta lagu magacaabo far awees oo ku taala inta u dhexaysa tuulooyinka beledul amiin iyo buulamaamow oo dhaca duleedka degmooyinka kamsoome iyo jamaame taas oo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka isaga kala gudba labadaasi degmo fartan far awees ayaa dhex marta mid ka mid ah labada waddo ee isku xirta degmooyinka kamsoome iyo jamaame ayaa xilliyada roobabka waxaa caqabad weyn kala kulma beeralayda deegaanadaas si dalagooda beeraha ka soo baxay ay ugu iibgeystaan magaalooyinka waaweyn maadaama aysan gaadiidku suurtagal u ahayn in farta ay ka soo gudbaan iyada oo biyaysan munaasabadii buundadan cusub ee far awees lagu dhagax dhigayey waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose mas-uuliyiinta maamulada islaamiga ah ee kamsoome iyo jamaame waxgaradka wilaayada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn mid ka mid ah beeralayda wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka hadlay muhiimadda ay beeralaydu u leedahay dhismaha buundadan cusub ee la dhagax dhigay markaan dul istaaga beeraha seendooyinkaa dhowr shardi baa laga fiiriyaa ama dhowr arkaan waxaa ka mid a beerta inay gubi saaran tahay waxaa ka mid a beertaas inay maaragtay qalab leedahay waxaa ka mid a in beertaas suuqgeyn wixii maaragtay dalagii ka soo baxa suuqgeyn uu leeyahay waxaa ka mid a jid hadda marka waxaan dul taagannahay oo intaas inaan xusay dul istaajiya waxay tahay waxaa hadda la dul taagan yahay waa jidkii beerahaas wixii ka soo baxo haddaana jid loo heenin waa halbacaad lagu lisa waxyaaba ay soomaalida tiraahdo haddii xagaayo yar ay daado ama biyo ay soo baxaan dalagii noocyadiisa kala duwanaayo intaas juhdiga lagu bixiyey halkiisuu ku bololahayaa intaasi kadib waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa bogaadiyey dhagaxdhigga buundadan cusub ee laga dhisayo inta u dhexaysa kamsuumaha iyo jamaame farawas asal waxay ka imaatay webi shabeelle biyii shabeelle ka imaaday harnaqa soo maray yake kala guur soo maray saddex buunda soo mara huumbuy korka soo wareegta burgaan korka soo wareega afguula soo mara beldaaman dusha ka soo mara halkan farabasaga soo dartaa waxaa kaloo loo yaqaana meeshaan fartan waxaa loo yaqaanaa fungalango aan lihi jiray waana biyihii webi shabeelle ka imaantay ka soo galaan maadaama intaasoo oo faa'iide ay leedahay muslimiintii markii u ahay oo isku xirayay walaayada jubbada hoose iyo jubbada dhexe ilaa iyo kismaayo iyo jilib ilaa iyo kuunyo iyo saako hadda waddada la isticmaalay ee tahay maadaama walaayada ee fiirisay baahideeda in loo baahan yahay maanta meeshaas ilaan webiga markuu soo baxo marna biyo ay wadaa marna way celisaa ummadda muslimiinta kale go' dheer ayay u keenaysaa marka waxaa loo fiiriyey ama walaayada meesha ay ka fiirisay waxaan leenahay waa muhiimad weyn muslimiinta inay u leedahay maantana dhagdhigeeda aan joogno oo loo idil yahay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyunis oo buundadaasi dhagax dhigay ayaa la dardaarmay dadka deegaanada iyo maamulada islaamiga ah inay la shaqeeyaan dadka ka shaqaynaya dhismaha buundadaasi cusub waxaan kale walaalayaal halkaan dardaarmaynaa dadkan shaqada haayo maanta howshan wado oo noo taagan oo shaqada caamka noo qabanayo in garba loo noqdo in la kaalmayo in maanta baahayaadkooda waxay u baahan yihiin la garab istaago oo lala socdo oo shaqada lala qabdo oo lala taaganaado ayagana waxaa weeyaan in maanta loo taaganaado shaqo haddii laisla qabto ilaahay waa barakayna subxaana wa tacaala haddii laakiin gees laiska istaagmay baa laga yaabaa in waxba kala daadsiyo kala soconaashihii waxna wa imaadaan marka in isku duubanaado dadku waxay u baahan yihin waxay u baahan yihin intay shaqada ku jiraan marta qaad bay u baahan yihiin waxay u baahan yihin la socda u baahan yihiin waxay u baahan yihin shaqa badan u baahan yihiin waxaalena markan guud ahaan salaadiinta iyo ragga halkan jooga walaadii guud ahaan in shaqadan aad loogu warqabo si nooga sugnaato ilahay subxana wa tacala weydiisanaynaa ayagana waxaan leenahay walaalayaal shaqada maanta aad haysaan oo aad qabanaysaan waxaa laydinka rabaa inaad itaqaanisaan itaqaanisaan oo la sugo waxa aan sugnayn ama meesha aan laga samaynin ayadana waa idin dardaarimaynaa ugu dambayn qaar ka mid ah beeralayda deegaanada laga dhisayo buundada cusub ayaa munaasabadda kadib hadlay insha allah far awees fartaad annaga deegaankana meesha maxamed weyne nooga dhisan tahay insha allah waa soo dhawaynaynaa yani alxamdulilah rabbilaalamiinsideed waa soo dhawaynaynaa haddii ilaah yiraa insha allah mujaahidiinta ilaahay la garab galo micno intee leega idinkugu fadhidaa in fartan oo marka uu roobku yimaado wadada xiri jirtay buundo la idiin saaro maxamed weyn ayay noo dhis- ah, noo- noo- noo- noo- noo fadhidaa beeraha baa noo waraabisaa waa far muhiim ah oo yani aan la ilaawi karin waaye bismillaah cumar sheekh maxamuud waa fiicanna wax dhib ma jir aadaan u ladanahay far abees annaga in noola suubiyo aad bay muhiim nooga tahay biyaha marna way noo gelisaa beeraha marna waa nooga bixisaa marka waa ku mahadsan yihiin walaayadda islaamka oo noo hadda noo hagaajinaysa kheyr allah siiye lacagna noolagama qaadin intaasaa mahad ilaahaya dhismaha buundadan cusub waa tallaabo horey loo qaaday oo saameyn togan u leh gaadiidka iyo beeraleyda ku dhaqan inta u dhexaysa degmooyinka kamsuume iyo jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose mahadsanid cabdiwahaab tartan cilmiyeedkii uu soo agaasimay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga bay ee loo qabtay dadka waaweyn ee wax ka barta madarasada alfurqaan ayaa la soo gebagabeeyey kadib maalmo tartan uu ka socday degmada buulafulay walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan inoo haya madarasada alfurqaan ee degmada buulafulay waxaa si habsami leh uga soconayay maalmihii lasoo dhaafay tartan cilmiyeed uu soo agaasimay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay kaas oo u dhexeeyey dadka waaweyn ee wax ka barta madarasadan tartankan oo soo gaaray wareegiisii ugu dambeeyey ayaa waxaa isku arkaya labada majmuuco ee kale ah majmuucada kansaa iyo majmuucada sumey binduqayaad kuwaasoo mid kasta uu hore uga soo gudbay wareegyadii tartanka kadib markii ay guula ka soo hooyeen tartamadii ay soo galeen wareega kama dambeysta ayaa ku bilowday jawi ay ka muuqatay xamaasad feejignaan iyo tartan aqooneed iyadoo labada majmuuco ay muujiyeen diyaargarow iyo dadaal xoogan intaasi kadib waxaa si toosa loo gudagalay weydiinta su'aalaha tartanka majmuucatu khansaa su-aashiinu saddexaad waxay leedahay maa macnaa wabilwaalidayni ixsaana bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anaa magacay faacno ibraahim majamcadan ka socda kansaa majamcadan la tartamayn sumaybe alixsaan walidayn waa biru bihimaa wa ducaau lahumaa su-aalihii oo la weydiiyey majmuucat alkhansaa jawaabtii u biyin waa jawaab sax ah saas daraaddeed maba ha guulaysidina laba darajadood allahu akbar
majmuucatu sumaya su-aashiinu waxay leedahay man huwa araashi waxaynu rajaynaynaa inaad fahamteen waan ka soo jawaab celi doontaan insha allah bismillaah magacay waa zeyno maxamed majmuucadan ka socda sumeeya majmuucadan la tartamayna alkhansa su-aashan la weydiis jawaabteeda aan isku dayno araashi alladii yadfacu almaala liman yucinahu calaa camali albaatil بسم الله سؤالي ولويتي مجموعة سمية رضي الله عنها جوابتي وبين وجواب خلط هاي نوايا صدرات يمبه قولي سيدنا لبا الدرجة دوت الله أكبر الله أكبر الله أكبر
intii uu socday tartanka majmuuco kasta waxaa la weydiiyey sagaal su'aalood kuwaasoo la xidhiidha aqoonta iyo duruusta ay barteen waxaana goobta ka muuqatay xiisaha ay daawadayaashu u hayeen tartanka waxayna si gaara u muujiyeen dareenkooda iyo siday u arkaan heerka aqooneed ee labada majmuuco iyo qaabka waxbarashada uga socoto madarasada alfurqaan alxamdulilaah maanta tartankii saddexaadaa noo soo gebagaboobayo alxamdulilah alshukru lilah shucuurkayga maasha allah maadaama maanta aan ku tartamayno cilmiga iyo qur'aanka iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam alxamdulilah alshukru lilah waxaan haysanno dad badan aan haysanin dadkaan haysaninna waxaan leeyahay walaalahaan haysanin kusoo biira waxbarashada hadalon aan sheega fadiba sheegi ma dheeraya tihi yar gabaya gabru haafado roogan anjeediye anti aad gurug maagan roogu fadi gabardada hamada fadi anti aad idoo le maagan roobadi alfurqaankoy ariitisaaleeri ariikisaaleeri inti aad guru fadi alfurqaankoy erangin lefoof mayka la ashar baroya likiliya alfurqaankoy inti aad ariirto dadowsa hayti ariigi dadowsa eri aad guru fadi alfurqaankoy assalaamu calaykum waraxmat sumeeye maxamed aadan waxaa loo timirtamayey majmuuca majmuuco haddana waa tii ugu dambaysa fiinaal kala taagan yahay marka waxaan leenahay walaalaheenna labadaba ilaahi subxaana watacaala ha u fududeeyo farxaddeenna lama soo koobi karo maadaamay gabdhaha walaalaheenna ay musaabaqay ku tartamaan waxaa waaye shucuurteena lama soo goobi karo marka waxaan leenahay waxaan u mahad celinaynaa ragga mujaahidiinta oo furumaha ku sugan waxaan leenahay walaalaheenna ayaa tihiin furumaha ayaa taagan tihiin dhiiggiinnan iyo dhididkiina baan kusoo jiifnaa kuna soo jeednaa marka waxaan leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa wa axsana allahu liilayk maamulka madarasada alfurqaan ayaa soo gudbinaya tartanka saddexaad ee sanadkan hijiri iyo qaabka uu dhacay ugu horeyn waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaana wa tacaala noo suurgeliyey in musaabaqadan aynu qabanno aan u qabanno ardayda wax ka barta madrasada alfurqaan qaybteeda tacliimu kibaar tartankan wuxuu noo soo bilowday lixda rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo sideed maanta oo fiinaalka ugu dambeeya aan marayno oo doorkii saddexaad ah ardaydii maanta u tartameen soo tartameen maalinta arbacada iyo maalinta khamiista ardaydii soo tartamay maalinta arbacada oo laba majmuuco ahaayeen majmuucatu asmaa binti yaziid iyo majmuucatu sumiya binti khiyaad maalintaas waxaa soo guulaystay majmuucatu sumiya binti khiyaad sidoo kale maalinta khamiista waxaa tartamay laba majmuuco kale oo majmuucada alkhansaa iyo majmuucatu sayba binti kacab waxaa soo guulaystay maalinta khamiista ah majmuucatu khansaa majmuucadii soo tartamtay maalinta khamiista ah oo fiinaalka soo fadhiistay fiinaalka qaybta saddexaad iyo majmuucadii soo tartantay maalinta arbacada ayaa maanta is arkay oo jimco ah tartankooda maanta gebagabo aan u fadhinaa labada majmuuco ee khansaa iyo sumay bintu khayaad ayaa hadda ku tartamaya hanashada guusha tartan cilmiyeedka iyadoo natiijada kama dambaysta lagu dhawaaqi doono xafladda loo asteeyey soo xiritaanka tartankan tartankan ayaa qayb ka ah dadaalada maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay ee lagu dhiirigelinayo waxbarashada dadka waaweyn kor loogu qaadayo aqoontooda laguna abuurayo jawi waxbarasho oo ku dhisan tartan wadajir iyo isdhiirigelin mahadsanid bashiir guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu